الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد mahad iyo ammaan lilaahi ilaahayuu u sugnaaday allihii rabbialcaalamiina caalamiinta oo dhan rabbigooda ahaa wasalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelyana calaa sayidinaa sayidka naga dushi ha ahaato muxamedin muxamed dushi ha ahaato wa calaa aalihi aalkiisa dushii ha ahaato iyo wa saxbihi asxaabtii ajmaciina dhammaantood wa bacdu intaa kadib bisinka iyo xamdiga iyo salliga kadib fa haadihi tani muqadimatun muqadimo weeye muqadimada oo fii cilmi alcarabiyati carabiga cilmigii ku dhex sugan muqadimada oo mutamimatun dhammaystiri limasaa'ili alaajruumiyati ajruumiga masaa'ishiisii dhammaystiri takuunu waxay ahaani waasitatan mid dhaxaysa baynaha ajruumiyada iyo wa bayna hayrihaa hayrkeeda min almudawalaati kuwa la dhaadheereeya xalayyihiin wa bacdu intaa kadib fa haadihi muqadimatun muqadamatun ismi faacil iyo ismi mafcuul muqadima in la yidhaahdo ismi faacil laga aqriyaana badan muqadimada aslu luqaha waxaa la yidhaahdaa ciidan marka uu socdo ayaa waxaa loo qaybin jiray shan qayb laba qayb labada dhinac janaaxaan ayaa loo yaqaanaa qolada dambena saaqaa loo yaqaanaa qolada dhexda socotaana oo madaxda ay ku jirto qalbi baa loo yaqaana qolada hore ayaa muqadimo la dhihi jiray ciidanka qolada sahanka u ay horkacayso qoladaasaa muqadimo la dhihi jiray muqadimatun mid soo hormartay weeye lafdiga macnihii sidaa ayuu noqonayaa oo maqsuudkii iyo kitaabka sheegitaankiisii rasmiga ahayd ayay ka soo hormartay waxaa kaloo bannaan mucadi mucadde in laga dhigo muqadimatun mid horumarini weeye saaxiibkeeda ay horumariniyo ninka bartaa aqraantiisa ayay dhaafini ismi mafcuul haddii la aqriyo muqadamatun la yidhaahdo mid la soo hormariyo maqsuudka kitaabka laga soo hormariyey haadihii waxaa la ishaarayaana waa inta alkalaamu ka horraysa ama ma ahe waa kitaabka oo dhan oo haadihii waxaa lagu ishaaraya kitaabka dhan haddii uu yahay kitaabka laftiisaaba muqadimo ahoo kutubtii hore ayuu ka soo horumaray kutubta waaweyn ayuu ka horreeya muqadama waa la soo hormariyey oo kutubtii waaweyneed ayaa laga soo hormariyey fa haadihii tani muqadimatun mid horumarini saaxiibkeeda weeye ama mid soo horumartay weeye muqadimada oo fii cilmialcarabiyati carabiga cilmigii ku sugan cilmunaxwi ayuu kaga hadlayaa carabigoo dhan kama hadlaye cilmuulcarabiya ilaa laba iyo toban fanni ayaa cilmuulcarabiya loo yaqaanaa naxwadana qayb ka mid ah weeye marka naxwaduu ka hadlayaa muqadimada oo mutamimatun dhammaystiri limasaa'ili alaajruumiyati ajruumiga masaa'ishiisii bay dhammaystiri ajruumiga aan soo marray masaa'ishiisii waxyaabihii uu ka tagay ayuu ku darayaa sidaa ayuu u jeedaa takuunu waxay ahaani muqadimadani waasitatan mid u dhaxayso baynahaa ajrumiyada iyo wa bayna hayrihaa ajrumiyada wixii aan ahayn ayay u dhexaysaa minal mudawalaati kitaabada la dhaadheereeye xaal ay yihiin heyrka yacni kitaabada waaweynee naxwada ka hadlaya iyo ajrumigii muqadamada ahaa ayay u dhexaysaa sidaa ayuu u jeedaa nafaca allaahu allah ku anfaco tacaalaa sarreeye bihaa ajrumiyadani ee bihaa muqadimadani allah ku anfaco kamaa nafaca sida uu u anfacay wa biaslihaa asalkaydii fi alxayaati wa bacda almamaat yacni muqadimadani allah ku anfaco ciddii la anfici lahaa ayaa xadfan waxaa loo xadfay lilcilmi mafcuulka ama waxaa loo xadfay liltacmiimi cid kasta oo dan ka yeelata allah ku anfaco waayahay kamaa nafaca sida rabbi ugu anfacay biaslihaa asalkeedii ajruumiyada ahaaba ilaahay dadka waa ku anfacay oo sida ugu anfacay dad badan oo ka bilowday ajruumiga naxwadii ku fahmay oo ku bartay ee camriitiga muqadamadiisa hore wuxuu ku leeyahay waintafacat ajilatun bicilmiha macmaa taraahu min latiifi xajmiha ajruumiguu ka hadlayay waintafacat wa kaana khayru kutbihi sagiira karaasatan latiifatan shahiira fii curbiha wa cujmiha waruumi alafaha alxabru bnu ajruumi waintafacat ajilatun bicilmiha macmaa taraahu min latiifi xajmiha waxaa ku intifaacay culummo waaweyn iyadoo yaraanteeda aad arki dhowr xaansho weeye haddana culamo kaba ka soo bilowday ajruumiga ayaa maahir waxay ku noqdeen naxwadii iyo carabiyadii ayay barteen isagaayna ka soo bilaabeenoo ilaahay waa ku anfacay nafaca allaahu allah ha ku anfaco tacaala sareeye bihaa muqadimadani kamaa nafaca sida alla uu ugu anfacay biaslihaa asalkeedii ajruumiga ahaaba sida dadka ugu anfacay filxayaati nolosha dhexdeeda allah ha ku anfaco iyo wabacdalmamaati geerida kadib cilmigana cilmul'aala la yidhaahdaaye si ahaantiisa cilmi maqsuud u noqon lahaa ma aha wuxuu cilmi maqsuudee ku noqday wasiilo weeyaane waxaa lagu gaarayo oo ah barashada qur'aanka iyo sunnada iyo macaanidooda iyo waxa ay ka hadlayaan ayay kuugu kaalmaynayaayoo la'aantiisu si dhabay uma baran karaysid marka adduunyada in lagugu anfaco aaladani wixii loogu talagalay wasiilada uu ahaa waa inaad ku barato waa qur'aankii iyo sunnada iyo macaanidoodii iyo istimbaadaadka iyo waxyaabihii laga soo saaray aakhare sida uu alla kugu anfacayaana waa inaad ku camalfasho waxyaabahaasi sababka uu kugu noqday barashadiisa oo haddii aakhare aad ku badbaado innahu alle qariibun mid dhow weeye ruuxa baryayuu u dhow yahay bicilmin ayuu ugu dhow yahay mujiibu dacawaati baryadana mid aqbalaya weeye alkalaam huwa kalaam allafdu lmurakabu lmufiidu bilwadci dariiqadii ajruumiga dariiqa u dhow ayuukayuu u hadlayaa musanifku xoogaana waa ka bedelaya haddeer wuxuu tacriifinayaa alkalaamu waxaa kale uu tacriifin doonaa alkelimatu alqowl waxaasuu rabaa inuu tacriifiyo ajruumiga waxyaabaha ma tacriifinaynin alkalaamu keliyuu tacriifinayey waxaa kaluu siyaadin doonaa kalaam marka uu tacriifiyo dariiqadii ajruumiga uu raaco kalaam waxuu isaga yimaado inta ugu yarna wuu sheegi doonaa sidaa macnaheeda waxa weeyaan kalaam maxaa la yidhaahdaa afar arrimood wixii laga helo waa sidii ajrumigii allafdu almurakabu almufiidu bilwada waayahay almurakabu marka aan leenahay wax laisu almurakabu min rakabaa laga keenay sideedaba rakiba wuu fuula weeye lafdiga macnihii laba shay oo la isa saaray ayaa tarkiib la yidhaahdaa yo laba shay iyo wax ka badan kalaamka waxa uu iska fuuli karo isaga imaani karo maxaa ugu yar arrinkaasuu ku rabaa inuu ka hadlo alkalaamu huwa kalaam allafdu lafdi weeye almurakabu ee liisa saaray almufiidu faa'iideeyey bilwadci qasad wax ku faa'iideeyey ama carabinimo wax ku faa'iideeyey wa aqalu maa shay kan ugu yar yata'allafu uu isaga yimaado kalaam min ismayni laba ismi xaggooda wey naxwu zaydun qaa'imun kalaam waxuu isaga yimaado waxaa ugu yar laba ismi sida zaydun qaa'imun zaydun waa ismi qaa'imunna waa ismi waa mubtada iyo khabar kalaam murakab marka uu noqonayo laba ismi ayaa ugu yar wuxuu isaga yimaado aw min ficlin wasmin ama ismi iyo ficli ayuu isaga imaanayaa ficli iyo faacilkii naxwu qaama zaydun qaama waa ficli zaydunna waa ismi waana kalaam dhammaystiran intaa waxaad fahamtay kalaam waxuu isaga yimaado waxaa ugu yar laba ismi oo mubtada iyo khabar ah ama ismi iyo ficli oo ficli iyo faacilkiisii ah waalkelimatu kalaam waad garataye kelimatunuu rabaa inuu ku baro waalkelimatu kelima qowlun hadal weeye mufradun ee la keli yeelay wa hiya kelimadana ismun ow ficlun ow xarfun jaa limacna alkelimatu naxwiyiin kelimatun waxay u yaqaanaa kelimatun oo ta' wadata waxaa jira kelimatun oo ta' wadata iyo iyadoo ta'da laga gooyo kelimun la yidhaahdo kelimun xagga u dhig ma hayno kelimatun weeye waxa uu ka hadlayo kelimatun ta' marka lagu daro naxwiyiinta kelimatun waxay u yaqaanaan qowlun mufradun qowlun waa wax lagu hadlay mufradun haddana keligii ohoon la tarkiibinayn murakab aan ahayn mufradun markaan nidhaahnaa ujeeddada waxa weeye ismi keligiisuu kelimatun yahay hal ismi ficlina keligiisuu kelimatun yahay xarfun jaa'a limacnanna keligiisuu kelimatun yahay haddii la isu keeno laba ismi la isu keeno ama ismi iyo ficli la isu keeno ama ismi iyo xaraf la isu keeno kelimatun wuu ka bixi ee kelimatun ismiga keligii weeye ficligana keligii xarafkana keligii sidaa ayuu u jeeda waalkelimatu qowlun qowl weeye qowlka oo mufradun la keli yeelay wahiya kelimada ismun ismi weeye iyo wa ficlun ficli iyo wa xarfun xaraf xarafka oo jaa'a yimid limacnan macna la yimid macna inuu ku tuso u yimid danta loo jeedo horaan usoo sheegnay falismu ismiga yucrafu waxaa lagu garanay bilisnaadi ilayhi wa bilkhafdi wa bitamwiini wa bidukhuuli ilalifi wallaami wa bixuruufi alkhafdi ismiga calaamooyinka lagu garanayo ajrumiga afar calaamo usoo sheegay afartaana waxay ahaayeen bilkhafdi watamwiini wa dukhuuli ilalifi wallaami wa xuruufi alkhafdi musanifka calaamad shanaaduu ku daray kana bilaabayba calaamadaasina anfaculcalaamaat baa la yidhaahdaa calaamooyinka ismiga lagu garto calaamada ugu nafciga badan wey magaceedana waxaa la yidhahdaa bilisnaadi ilayhi ujeeddadana waxaa weeye ismi waxaa lagu gartaa in wax loo tiiriyo in la yidhaahdo waxaasuu sameeyey waxaasuu qabtay hooshaasi kaasaa isnaadu ilayhi loo yaqaan u tiirin miaal aan ku siiyo qumtu ta'dani waa ismi maxaad ku garatay qiyaamka cidda samaysay loo tiirinayo istaagga cidda samaysay loo tiirinaya waa ta'da qumtu waan istaagay istaagga yaa sameeyey ta'daa faacila oo samaysay soo ma ahan ta'da waa ismi maxaad ku garatay ismi inay tahay hee ficligaa loo tiirinaya ta'daan qumtu ku jirta iyo darabtu iyo ismi in ay tahay wax lagu calaamad lagu garanayo ay leedahay lama arko ilaa bilisnaadi ilayhi mooye khafda ma aqbalayso tamwiin ma aqbalayso al ma aqbalayso xuruufulkhafda ma aqbalayso calaamooyinkii ajrumiga uu usoo sheegoo dhan ma aqbali karto waxaa lagu garanayaayo u calaamada calaamad macnawi ahoo caqliga lagu garanayo isnaadu ilayhi calaamadaasaa lagu garanay isnaadu ilayhina waa ficli in loo tiiriyo la yidhaahdo waxaasuu sameeyeyba waxaasi isnaadu ilayhigaasaa ismiga lagu gartaa qaama zaydun zaydun waa ismi calaamooyinka lagu garanayay ku sugan zayd ismi inuu yahay waxaa ka mid ah ficligan qaamo ahaad zayd u tiirisay oo qaama zaydun zaydaa istaagay zayd waxaad u tiirinhaysood u nisbaynhaysood u aanaynhays istaag zayd haddaba waa ismi zayd meesha u yaalla ta haddii aad dhigtana waa la mid qumtu ta'daasi waa ismi waayo qiyaamka iyo istaagga waxaad u u tiirinhaysa ta'da ta'daasi ismi weeye bilisnaadi ilayhi macnaheedu waa sida falismu yucrafu waxaa lagu garanay bilisnaadi tiirin ilayhi isaga wax loo tiiriyo wa bilkhafdi khafdana waa lagu garanay khafda waa la yaqaana kasratun wamaa naaba canha sooma ahayn wa bitanwiini tanwiinna waa lagu garanay laba xarakayn tanwiin musanifka waa hoostuu ka qoraya waxaa la yidhaahdaa nuunun saakinatun zaa'idatun talxaqu aakhira alismi nudqan wa tufaariquhu khatan ligayri tawkiidi waxaasuu hoosta ka qoraya waa wax sahlan nuunun zaa'idatun horta waa nuun zaa'ida un kelimada ka mid ahayn saakinatun isla markaa reeban talxaqu aakhira alismi ismiga dabayaaqadiisaay gashaa nudqan marka lagu hadlayay geli wa tufaariquhu khatan haddii la qorayana nuun lama qoraye laba xarakaa la qori ligayri tawkiidin nuuntaasi nuunu tawkiid ma aha nuun nuunu tawkiid la yidhahdaan baran doonnaa insha allahu tacaala sida lanasfacan oo kale nuunkaasaa waxaa loo yaqaanaa tanwiin atanwiin aqsaam bay leedahay mar kale insha allah bitanwiini wa bidukhuuli lalifi wallaami algelitaankeedana waa lagu gartaa ismiga waxaalla waxay al ku jirtaa ismi weeye ashu saddex qeyb bay u qaybsataa saddexdaba ismiga ay khaas ku tahay wabidukhuuli alifi wallaami wa xuruufilkhafdi xuruufulkhafdana waa lagu garani xuruufulkhafdahana musanifka wuu keeni doonaa meel dambe insha allahu tacaala juska dambe dhexdii waa xuruuftii aan soo baranayo min iyo ilaa iyo can iyo calaa iyo waxyaabahaasi waalficlu ficliga yucrafu waxaa lagu garani biqad ficliga qad ayaa lagu garani wasiini siinna waa lagu garani wa sawfa sawfana waa lagu garani wa taai taaniifi saakinati dhidigaanta ta'deedii reebareedna waa lagu garani ficliga maadi iyo mudaaric iyo amar saddexdan u qaybsamaa saddexdan mid kastaba calaamad gaar ahaaneedoo lagu gartuu leeyahay musanifka intuusan calaamooyinkaa kala sheegin mid walba calaamadiisuu si gaar ahaaneed u sheegi doona intuusan sheegin ayuu ariiqii ajruumiguu raacayoo ficliga min xaysu huwa ficli waxaa lagu gartaa afar calaamadood qad iyo siin iyo sawfa iyo taawu taadhiifi saakina sidee u kala leeyihiin muusan sheegin qad ficliga maadi iyo mudaarica labadaba way gashaa siin iyo sawfana mudaarica keli ayay galaan taa-u taaniifi saakinatina maadiga keli ayay gashaa amar marka muusan sheeginba laakiin wuu qaybin doonaayo mid walba calaamooyinka lagu aqoonsaduu si gaar ahaaneed u sheegi doonaa waalficlu yucrafu ficliga waxaa lagu garanay biqad iyo wasiini iyo wasawfa iyo wataa'i taaniisi saakina wahiya wahuwa ficliga alaaatu anwaacin saddex nooc weeye ficliga waa saddex nooc maadin saddexdaa nooc waa maadi iyo mudaaric iyo amar saddexdii ajrubiga aan ku soo barannay laakiin wuxuu doonayaa maadiga iyo mudaarica iyo amarka mid walba calaamada si gaar ahaaneed loogu yaqaano inuu sheego taasuu rabaa wa huwa ficliga alaaatu aqsaami saddex qayb weeye maadi ficli maadi wa yucrafu ficliga maadi waxaa lagu gartaa bitaa'i taaniifi saakinati taa-u taaniif reeban ficliga maadi ayay khaas ku tahay taa-u taaniifi saakina ficli mudaaric iyo ficlu amar midna ma gasho ficliga maadi bay khaas ku tahay bas naxwi qaamat wa qacdad wa darabat wa dakhalat wa kharajat wa akalat weligaaba wad ficliga maadi waxa uu calaamada taa-u taaniifi saakina ayuu aqbalayaa wa minhu nicma wa bi'sa wa laysa wa casa ficliga maadi waxaa ka mida nicmo iyo bi'se iyo layse iyo casaa saddexdaa afcaal maadiyaada weeye oo saddexdaa afcaal maadiyaada weeye muxuu si gaar ahaaneed ugu leeyahay khilaafaa ku jira labada hore nicmo iyo bi'sa qolaa waxay leeyihiin waa ismi layse iyo casaana qolaa waxay leeyihiin waa xaraf musanifka wuxuu ku leeyahay afartani afartaba waa ficil maadi ismina ma aha xarafna ma aha waxaana lagu garanayaa taa u ta'niif saakinay aqbalayaanoo nicmat bi'sat laysat casat in la yidhahdaa suuroobi karta marba taa u ta'niif saakina haddii ay aqbalayaan waa afcaal maadiyaade sida ayuu ku wadaa maadin wa yucrafu waxaa lagu garanay maadiga bitaa'i ta'niitii dhidigaantaadeeda asaakinati ee reeban naxu qaamat wa qacadat weeye wa minhu waxaa ka mid ah ficliga maadi nicmo iyo wa bi'sa wa layse iyo wa casaa waa ka mid cala alasaxi asaxnimayna kaga mid yihiin qolyaa diidane waa mudaaricun midna mudaaric weeye wa yucrafu waxaa lagu garanay mudaarica bidukhuuli lam lam gelidii calayhi dushii ay gasho naxwu lam yaquum ka labaad afcaashu waa ficli mudaaric calaamada lagu yaqaano waa in uu lam aqbalaya lamtii jaasimada ahayd adawaadkii ficliga mudaarici jasminayey siddeed iyo toban musanifjurmisa kuma usan sheegin siddeed iyo tobankaa lam baa u horraysay lam ficliga mudaaric waa inuu aqbalaya ficli mudaaricoo lam aqbalaynin ma jiro ficli mudaaricoo dhan lam waa la gelin karaa ficliga hadduu lam aqbali waayo ficli mudaaric ma aha imaa inuusanba ficli ahayn imaa inuusan mudaaric ahayne maadi iyo amar waxyaabahaasi yahay ficliga mudaaric waxaa lagu yaqaanaa lam buu aqbali wa mudaaricun wayucrafu waxaa lagu garanay mudaarica bidukhuuli lam lam gelidii calayhi dushi ay gasho naxu lam yaqum sida lam yaqum oo kale walaa budda fii awalihi min ixda zawaa'id alarbaci wahiya alhamsu wannuunu walyaau wataau yajmacuhaa qowluka na'aytu waa intaan soo barannay walaabudda maaran la maarmaa ma jiro fii awalihi bilowgiisa looga maarmo min ixda zawaa'idi kuwii zaa'idka ahaa mid ka mida inay gasho alarbaci afarta ahayd zawaa'iddii afarta ahayd mid ka mida mudaarica waa in lagu bilowdaa waa laazim mudaarican xuruuftaa lagu bilaabanin ma jiro wahiya zawaa'ida alhamzatu wannuunu walyaau wataau yajmacuhaa waxaa kulminayaa qowluka hadalkaaga aa tire na'aytu waan fogaaday anaytu buu ajrumaya aan ku soo marray soo maahan anaytu iyo na'aytu waa isku mid waa afartii xarfu anaytu na'aytu atayna ya'tiina waxoo dhan waa isku mid afartii xaraf baa lagu jimcinayaa afarta macaanidoodana waa la yaqaanaa hamsada hal macnay faa'iidaysaa mutakalim keligii iska hadlayo mudakar iyo mu'anas midku doonaa ha noqda ayay tusini nuunta laba macnay tustaayoo hal ninoo hal qofoo iska hadlayo isweynaynayo mutakalimun mucadimu nafsahu iyo hal qof oo dad badan ka hadlayo mutakalimun macahu hayruhu labadaa macnay nuunta tustaa ya-du afar macnay tustaa afartaba waa hayb dad maqan weeye hal ninoo maqan laba ninoo maqan rag badanoo maqan iyo dumar badanoo maqan taada siddeed macnay tustaa lix mukhaadab iyo laba ghaayba hal ninoo lala hadlayo laba ninoo lala hadlayo rag badanoo lala hadlayo hal gabaroo lala hadlayo laba gabdhoodoo lala hadlayo dumar badanoo lala hadlayo hal gabaroo maqan iyo laba gabdhoodoo maqan siddeeddaa macno ayay ta'da tustaa waa annagii soo barannay soo maaha in laisku daaniyo miyaa loo baahan yahay ajru miyaa nafta isaga soo qabanay walaabuda maaran la maarmaa ma jiro fii awalihi bilowgiisa min ixda zawaa'idi kuwii zaa'idka ahaa mid ka mid a abaabace afar tahay wahiya zawaa'ida alhamsatu wاnnuunu wاlyaau wataau yajmacu waxaa kulminayaa haa zawaa'iddaa waxaa kulmina qowluka hadalkaaga aad tire na'aytu waan fogaaday wayudamu awaluhu in kaana maadihi calaa arbacati axrufin kadaxraja yudaxriju haa mutamimat lajrubiya la yidhaha ajrubiguu dhammaystiraya waxaanan ajrubigii adna ku soo baray inuu rabaa inuu sheego xarfulmudaaracada ficligii ficligii la mudaaracaynayey ficliga waagii hore maadi buu ahaa isagoo maadi ayaa xarfulmudaaraca loo keenaya oo la mudaaracaynaya haddaba xarafkii xarfulmudaaracada ahaayee lagu bilaabanayee nuunta ama ya-da ama ta'da ama hamsada ahaa macaanida ay faa'iideynayaan waan soo barannay xarakada la saarayaa la doonaya xarafka lagu bilaabaya ma la kordhigayaa ma la hoos dhigayaa ma la godayaa ma la reebayaa xarafkan xarakada la saarayaa la doonayaa in la barto awalan horta reebitaan meesha ka saar waayo xaraf reeba laguma hadli karo in hadal laga bilaabo wax dhici kara maahan awalu nudqilmari xarfun muxarakun xaraf ruux marka uu hadlayo xaraf xarakaysan waa inuu ku hadlaa waa laazim bilowga hore xarfulmudaaricadi waa in la xarakeeyaa lama reebi karo xarakada la saaraya maxay noqoni hoos dhig asna meesha kuma jira ka tuur waxaa soo haray godaal iyo kordhig ficligan mudaarica laga dhigayo inta aan mudaarica laga dhigin laba maadiga uu ahaa laba midun buu ahaa xuruuftiisa marka la tiriyo afar xaraf inay ahayd iyo inayan ahayn labadaa mid un wey ficligaan maadigiisii inta aan la mudaaracaynin maadigiisii hore afar xaraf inuu ahaan jiray iyo inuusan ahayn inuusan ahayn marka aan leenahay afar xaraf wuu ka yaraayo saddex xaraf buu ahaa ama wuu ka badnaayo shan xaraf iyo lix xaraf buu ahaa waa la israacina qolyahaasi ficligan maadigiisii afar xaraf hadduu ahaan jiray sida daxraja daxraja meeqaa xaraf weeye waa baal iyo xa ra iyo jiim afar xaraf weeye farraja meeqaa xaraf weeye afar xaraf weeye waa fa iyo laba ra oo isku shidan laba ra oo midna ay reeban midna ay kordhigantahay iyo jiim ka dambeeya afar xaraf weeye sidaa afar xaraf hadduu u ahaan jiray xarfulmudaaracada la keenayo ficliga lagu mudaaracaynayo waa la godi qabla alaakhirka mudaaricana waa la hoos dhigi khalaas war kale ma jiro daxraja ya-da aad keeni god yudaxriju udaxriju nudaxriju tudaxriju afartii xarafka ku mudaaracee farraja yufarriju ufarriju nufarriju tufarriju ficliga maadigiisii afar xaraf hadduu ahaan jiray xarfulmudaaricada aad u keentaa waad godi war kale ma jiro waxaa yimid ficliga maadigii afar xaraf hadduusan ahayn hadduusan ahayn muxuu ahaa saddex xarafuu ahaa sida daraba oo kale ama shan xaraf buu ahaa sida iqtadara oo kale ama lix xaraf buu ahaa sida istakfara iyo istakhraje oo kale saddexdaa midun buu ahaa waa hulaai oo saddex xarafa ama khumaasi oo shan xarafa ama sudaasi oo lix xarafa lix xarafna ficli kama bato marba hadduusan rubaaci ahayn xarfulmudaaricadii waa la kordhigi war kalena ma jiro daraba yadribu nadribu tadribu adribu iqtadara waa shan xaraf yaqtadiru taqtadiru naqtadiru aqtadiru istakfara li xaraf yastakfiru nastakfiru astakfiru tastakfiru astakfiru llaha soo laguma ducaysto marka salaada laga baxo astakfiru ficil mudaaric waay saxiix waa yahay haddaynu waxaan barannay oo musanifka uu noogu kordhiyey ajruumigii ficliga maadigiisii afar xaraf haddii uu yahay xarfulmudaaracada in la godayo afar xaraf hadduusan ahayn ha ka yaraado ama ha ka badnaadee xarfulmudaaracada waa la kordhigay intaasu soo wada wayudamu waxaa la goday awaluhu mudaarica bilowgiisii waa la goday in kaana haddii uu yahay maadiihi maadigiisii haddii uu yahay calaa arbacati axrufin afar xaraf dushooda mid ku sugan maadiga afar xaraf hadduu ahaan jiray كدحرج يدحرج واي دحرج وسو لا ولي دحرج waxa la yiraahdaa meel sare shay in laga soo tuuro markii la soo tuurayna uu soo gadgadoomo oo uu soo wilaawshay sidaa ku soo dhaco daxrijo macnaheeda sidaa wey daxraja wuu soo wilaawileyey daxriju wa akrama afar xaraf weeye yukrimu wa farraja farraja wuu kala feedo weeye lafdiga macnihii yufarriju wuu feedayaa farjun meesha laga keeno weeye farji sideedaba waxaa la yidhaahdaa wixii muxuu ahaa meesha feedan ama duleesha waxaa la yidhahdaa farji yaa loo yaqaanaa lafdiga asluqihiisa ee cawrada mar dambaa loo bixiya laakiin waagii hore farji meesha duleesha la yidhaahdaa imruulqaysna la yidhaahdo bidaafi fuwayqa alardi laysa biacazale daliicin idastadbartahu sadda farjahu bidaafi fuwayqa alardi laysa biacazale mucallaqadiisay ka mid tahay daliicin faras buu tilmaamayey daliicin faraska mid feerowen wey waa feerowen yahay daliicin idastadbartahu gadaal marka aad ka joogsato sadda wuxuu ku qarinay farjahu meeshiisii feednayd farja wuxuu ku wadaa labada lugood ee dambe iyo labada lugoodoo hore meeshay isaga toosan yihiinee cirka aad ka arki haddaad daba fadhiisato farji halkaasu ku wadaa ee cawrada kuma jeedo sadda farjahu meeshii feedeed wuxuu ku qarinay bidaafin bidanabin sayn daafin ee weyn fuwayqal ardi dhulka aan gaadhsiisnayn laysa bicazal aan garaarna lahayn oo qalloocnayn yuu meesha ku qarinay sidaa ayuu u jeeda marka farji waa meesha feedan farraja wuu feedaya yufarriju wuu feedaya وqاatla شaن xarف weeye uu dagaalamay yuqaatilu wayuftaxu awalkii waa la fadxini fii ma siwaa dalika afar xaraf wixii ka soo harayna waa lagu fadxini marba hadduusan afar xaraf ficliga maadigiisi usan ahayn xarfulmudaaracadii waa la fadxini afar xaraf hadduusan ahayn saddex xaraf buu ahaa ama shan xaraf buu ahaa ama lix xaraf buu ahaa naxو naasara saddex xaraf yansur wanalaqa waa shan xaraf yanaliqu wastakhraja waa li xaraf yastakhriju wa amrun wayucrafu amrun midna amar weeye wayucrafu waxaa lagu garanaya amarka bidalaalatihi cala alabi wa qabuulihi iyo almukhaadabati waxaan soo sheegnay ficliga maadi calaamada ugoonnida ah waa taa u ta'niisi saakina amarna calaamada ugoon mudaaricna calaamada ugoonnida ah waa lam lamtii jaazimadaah waa inuu aqbalayo xuruufu anaytu ayaa lagu bilowdaayo waa la godi rubaaci haddii uu yahay hadduusan ahaynna waa la fadxini intaa mudaaricii ku dhaaf amarkii ayaa kuu soo haray amarka waxaa lagu garanayaa buu yidhi musanifka laba arrimood oo isu timid laba arrimood haddii kelimada laga wada helo kelimadaasi waa ficlu amar labadaa arrimood labadaba haddii laga waayo ficlu amar maaha labadaba labada arrimood mid haddii laga waayo midna laga helo lafteeda ficlu amar maaha laba arrimoodoo wada socdaa waa in laga helaa kelimada labadaa arrimood mid ka mid a haddii la waayo ama la wada waayo ficlu amar ma aha waxaasi labadaa arrimood maxay yihiin awalan horta wax adiga lagaa doonayo waa inuu tusaa dalab waa inuu ku tusiyaa wax adiga lagaa doonayo oo samee lagu leeyahay waa koow yaa ulmu'anasati lmukhaabatina waa inuu aqbalayo gaba islaan lala hadlayo ya-dii loo gelin jiray ficliga waa inuu aqbalayo labadaa arrimood ayaa amarka lagu gartaa awalan dalab waa inuu ku tusiyaa wax adiga lagaa doonayo labaad yaa ulmu'anasati lmukhaadabati waa inuu aqbalayo ficliga hadduusan kelimada haddayan dalabna ku tusin yaa ulmu'anasati lmukhaabatina ayan aqbalaynin amar maaha dalab haddii ay ku tusto yaa ulmu'anasati lmukhaadabana ayan aqbalaynin amar ma aha dalab haddayan ku tusin laakiin yaa ulmu'anasati lmukhaadabati ay aqbali amar ma aha ee waxaa la doonayaa kelimadani dalab waa inay ku tustaayo wax adiga lagaa doonayo waa inay ku tustaa isla markaana yaa ulmu'anasati lmukhaadabati ay aqbalaysa intaasu soo wadaa wa amru midna amar weeye wayucrafu amar waxaa lagu gartaa bidalaalatihi tusintii cala dalabi wax lagaa doonayo waa inuu ku tusiya iyo wa qabuulihi aqbalitaankii iyo qabuulihi qaafka wuu kor dhigan yahaye garo qabuul qubuul ha u aqrinin hadhow facuuloo masdar ku yimaada saddex wasan shaadnimuu ugu yimaadaa saddex wasanaana lagu arkaa da waxyaaba kale in la arka waa laga yaaba lakiin saddex wasanaa qaalib ah qabuulkanaa ka mid a qabuulihii aqbalidii iyo almukhaadabati waa inuu aqbalaa naxwi quumii islaan yahayni istaag quumii waa ficlu amar maxaad ku garatay ficlu amar inuu yahay awalan dalab buu tusayaayo hee qof baa wax laga doonayaa ruux baa istaag laga doonaya yaa-ulmu'anasati lmukhaadabatina hadday bay ku jirtaa haddaayan ku jirinna wuu aqbali lahaa un qum hadduu ahaan lahaa wadribii garaac wa minhu amar waxaa ka mid a haati wa tacaala cala alasaxi asax ayay kaga mid yihiin haati iyo tacaala laba ficlu amar weeye maxaa lagu garanayaa ficlu amar inay yihiin awalan dalab bay tusinayaanoo haatina keen weeye lafdiga macnihii ama kaale labadaba loo isticmaalaa tacaalana kaale weeye oo dalab bay tusini tacaala kaale ayay tusini yaa-ulmu'anasati lmukhaadabatina way aqbaliyoo tacaaleey in la yidhaahdaa suuroobi karta tacaaleey islaan yahayda kaale in la yidhaahdaa suuroobi karta waa yahay tacaaleey uqaasimkii lhumuuma tacaaleey ayaa baytu shaacira dalabna way tusi haatina waa la mid oo haati dalab bay ku tusinayo kaale ama keen labada waa loo isticmaalee haatuu burhaanakum xujadiinna keena wey yaa-ulmu'anasati lmukhaadabatina way aqbaliyo haatii gabar yahayni keen in la yidhaahdaa suuroobi karta wa minhu waxaa ka mid ah haati wa tacaala calal asax ayuu kaga mid yahay haati keen weeye lafdiga macnihii waalxarfu xaraf maakii weeye laa yasluxu uusan u suubanaynin macahu xarafka maci daliilulismi ismiga wax lagu wixii lagu garanayay walaa daliilulficli ficliga wixii lagu garanayay ka hal wafi walam ee wuxuu soo sheegay musanifka ismiga calaamooyinka lagu yaqaano ficliga calaamooyinka lagu yaqaano xarafkaa kuu yimi xarafka calaamadiisa waa calaamad la'aan kelimada calaamatulismi markay aqbali weydo calaamatulficlina ay aqbali weydo kelimadaasi waa xaraf sidaa ayuu u jeedaa macnaha kalaam maxaa la yidhaahdaa oo sida ajrumigu u sheegayo kalaam waxaa la yidhaahdaa lafdun murakabun mufiidun bilwadci wuxuu isaga yimaada maxaa ugu yar laba ismi ama ismi iyo ficli kelimatun maxaa loo yaqaanaa ismi keligii ama ficli keligii ama xarfun jaa'a limacnan keligii waa yahay kelimatun saddexdaa qeybay ka kooban tahay mid walba calaamooyinkii lagu garan lahaa ismiguu ka bilaabay ismiga shan calaamuu u sheegayoo calaamadii ugu nafciga badnayd waa alisnaadu ilayha kelimada in wax loo tiiriyo ismiga in wax loo tiiriyo khafdo iyo tanwiin iyo al iyo xuruufulkhafd ficligii baa kuu yimid qad iyo siin iyo sawfa iyo taawtaaniif waa lagu gartaa waa ajrumiga intuu sheegay waa ficligii oon la kala qaadin haddii la kala qaado ficliga maadi taau ta'niif saakilana lagu garani mudaaricana lam waa inuu aqbalayaa lagu garani isla markaana mudaarica xuruufu anaytu ayaa lagu bilowdaaye xuruuftaasi ficliga maadi hadduu ahaa xarafka waa la godi hadduusan maadi ahaynna waa la fadxini amar ayaa kuu yimid laba arrimoodoo isu yimid ayaa lagu gartaa dalab waa inuu ku tusinayo yaa-ulmu'anasati lmukhaadabatina waa inuu aqbalayo xaraf calaamada lagu gartaa kuu timi xaraf calaamadiisa waa calaamad la'aan waa inuusan aqbalin dalaalatu اlismi walaa dalaalatu اlficli wاlxarfu maa laysa lahu calaama wاlxarfu maa laysat lahu calaama faqis calaa qowli takun callaama mulxaha yidhaahdaa xarafka calaamadiisu waa calaamad la'aan faqis calaa qowli hadalkayga qiyaas ka dhigo takun callaamata nin cilmi badanaad noqoni haddaad sidaa yeesho waa yahay marka musanifka wuxuu sameeyey xarafkii buu miisaaliyey hal iyo fii iyo lam ayuu ku miisaaliyey miisaalkan uu saddexda ka dhigay dan buu ka leeyahay dantaasi fahan waa wax fududoo la fahmi karo xarafka jaa limacnaa xarafka macnuu la imaanaya macna hadduusan keeninna lama isticmaalayo laakiin waxaa jira xaraf sidiisaba macna marka uu la imaanayo macno goonni oo goonni isula taagaya la imaan maaye macno kelimo uu galay uu kaa tusinaya ayuu la yimaadaa xarafku macnaha uu ku tusiyaa kelimad uu galay ayuu kaa tusiyaa taa bal xagga udhig mar kale ay noqon doontaa insha allahu tacala hadalka yuusan badani xaraf sideedaba wuxuu galaa ismi ama ficli keligii isma taago taasaa ka sahlan xaraf keligii meel mutuxan oo goonnidii la isticmaalaya wax jira maahan ficliga keligiisu goonni isu taagaya ismigana keligiisu goonni isu taagi xaraf laakiin keligii goonni isuma taagayo laasim xaraf waa inuu ismi galaa ama ficli waa inuu galaa waa laasim taa markaad ogaato gelitaanka xarafka ismi uu gelayo ama ficli uu gelayo saddex qayb ugu qaybsamay qaar xuruufta ka mida ficli waxaan ahaynba ma galaan qaarna ismi waxaan ahayn ma galaan qaarna ficliga ismi labada waa geli karaya miaalkiisaabaad garan karta adigu lam jaazim ma tahay ismi ma la gelin karaa lam ma dhacayso waaba jaazima inay wax jaazimsay dooni ficli ficli mudaaric waxaan ahaynba geli mayso xataa maadi ma gasho ficli mudaaricay khaas ku tahay soo ma ahan fii xuruufulkhafd ay ka mid tahay saxiix fii ficli ma la gelin karaa ma dhacayso waayo waxay khafdisay bee dooni ismi waxaan ahaynoo la khafdiyaana ma jiro saxiix soo ma ahan hal ismina waa la geliyaa ficlina waa la geliyaa hal zaydun qaa'imun waad dhihi karta hal qaama zaydunna waad dhihi karta oo hal ismina weygeli ficlina weygeli lam ficligay khaas ku tahay fii ismigay khaas ku tahay xarafkaas saddexdaa u qaybsamaa qismun yakhtasu biاlasmaa wa qismun yakhtasu biاlafcaal wa qismun mushtarakun baynahumaa qayb ficliga ku khaasaya qayb ismiga ku khaasaya qayb mushtarak ah sidaa ayuu miaalkana u badiyey wallahu aclam sal allah wslm wbaarak cala nabiyina mxamed alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm wbaaraka cala nabiyina muxamedi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin baabulicraabi walbinaa'i icraab iyo binu u baab yahay cashirkii aan shalay soo qaadannay waxaan kaga soo hadalnay awalan kalaam maxaa la yidhaahdaa saddex afar arrimood wixii laga helaa kalaam la yidhaahdaa buu yidhi musanifka lafdinimo iyo murakabnimo iyo mufiidnimo iyo bilwadci aaniyan kalaam inta uu isaga yimaado maxaa ugu yar wuxuu sheegay musanifka kalaam waxuu isaga yimaado waxaa ugu yar laba ismi oo mubtada iyo khabar ah ama ficli iyo ismi kadib kelimatun ayuu tacriifiyey kelimatun waxaa la yidhaahdaa buu yidhi musanifka qowlun mufrad wax lagu hadlo isla markaana mufrad oon murakab ahayn mufradkana waxaa loo jeedaa ismi goonni ahaantii ayuu u yahay kelimatun ficlina goonni ahaantii ayuu kelimatun u yahay xarafna goonni ahaantii ayuu kelimatun u yahay ismi iyo ficli iyo xaraf macno faa'iideeyey ismun iyo ficlun jaa'a limacnan kuma uusan darin xarfun ayuu jaa'a limacnan ku daray sababka ajruumi baan ku soo qaadannay soo ma ahayn maxay ahayd ismi iyo ficli aan macno lahayn ma jiro xarafkasi wuu qaybsamaayo mid macno leh iyo mid aan macno lahayn ayuu u qaybsamaa kalaamka carabiga kan lagu isticmaalayo waa kan macnaha leh oo xaraf aan macno lahayn lama isticmaali karo waayahay kelimadii uu saddexda u qaybiyey ee ismiga iyo ficliga iyo xarafka macnaha faa'iideeyey uu qaybiyey ayaa wuxuu sheegay calaamooyinka lagu garanayo ismiga shan calaamo ayuu u sheegay alisnaadu ilayhi waa calaamada ugu nafciga badan in wax loo tiiriyo wax loo nisbeeyo loo aaneeyo khafdo iyo tanwiin iyo al iyo xuruufulkhafd ficligana waxaa lagu gartaa buu yidhi min xaysu huwa ficliga isagoo aan kala qaadin qad iyo siin iyo sawfa iyo ta'u ta'niisi saakinati ficliga markaa kulaba uusan qaadin haddii la kala qaado ficliga saddex ayuu u qaybsamayaa maadi iyo amar iyo mudaaric ficliga maadi taa'u ta'niis saakina lagu yaqaanaa oo kelimadu waa inay aqbali taa'u ta'niis saakinaa sida qaamad qaamo iyo darabo iyo dakhalo iyo taa'u ta'niis saakina ay aqbalayaan ficil maadi weeye ficliga maadi waxaa ka mid a nicmo iyo bisa layse iyo casaa calal asax bay kaga mid yihiin qolyaa diidani ficli maadi inay yihiinna waxaan ku garanaynaa si afartaba taa'u taanii saakin ay aqbalayaan oo nicmat bi'sat laysat casat in la yidhaahdaa dhici karta ficliga maadi taa'u taanii saakinaa lagu yaqaanaa xagga u dhig mudaaric baa kuu yimid lamta jaasimadaa lagu yaqaanaa kelimada lam jaazimaba hadday aqbali kelimadaa ficli mudaaric weeye ficliga mudaaricna waxaa laasima afar xaraf midun waa in bilowgiisa lagu bilowdaa waa hamse iyo nuun ya iyo ta na'aytu ayaana lagu jamciyaa afartaa xaraf xarakada la saarayo ficliga maadiga afar xaraf hadduu ahaan jiray xarfulmudaaracada waa la gudi ficligana qablaakhirkii waa la kasrini hadduu musame yahay weeye sida daxraja ayuu miaaliyey musanifka yudaxriju baad leedahay waayahay hadduusan rubaaci maadigiisa ahayn waa hadduu ulaai ahaa ama khumaasi ama sudaasiye xarfulmudaaricada waa la kordhigi qabla alaakhirka xarako kastaba ha la saaro xarfulmudaaricada maftuuxa weeyaanoo waa la fadxini oo sida nasara yansuru daraba yadribu hadduu ulaai yahay khumaasi haddii uu yahayna sida inalaqa yanaliqu oo kale sudaasi haddii uu yahayna sida istakhraja yastakhriju waayahay ficlu amar ayaa ku yimi calaamada lagu garanaya murakabatun min shay-ayni laba arrimooday iska saaran tahay awalan alab waa inuu aqbalaayo wax lagaa doonayo waa inuu alab waa inuu tusiyaan ujeedaa alab waa inuu tusiyaa wax lagaa doonayo aaniya yaaulmu'anasati almukhaadabati waa inuu aqbalayo alab waa inuu tusiyaayo wax lagaa doonaya adiga haddeer samee lagu leeyahay yaaulmu'anasati almukhaadabatina waa inuu aqbalaa sida idrib oo kale idrib dee garaacdaa lagaa doonaya yaaulmu'anasati almukhaadabatina ficliga wuu aqbalayaayo idribii in la yidhaahdaa suroobi karto waa ficlu amar ficligaasi waayahay haati iyo tacaala ficlu amar ayay ka mid yihiin cala al asax waayo dalabna way tusinayaan yaaulmu'anasati almukhaadabatina way aqbalayaan halkaa ficliga ayuu kaga soo baxay xaraf baa yimid iyo calaamada lagu garanayo xaraf calaamada lagu yaqaano waa calaamad la'aan kelimada ismiga calaamooyinkii haddii ay aqbali weydo ficliga calaamooyinkiina ay aqbali weydo kelimadaasi waa xaraf sida hal iyo lam iyo fi oo kale miisaalkan uu saddexda ka dhigayna wuxuu kugu tusinayaa xarafkaa saddex u qaybsamaayo qaar asbaaduu khaas ku yahay qaarna afcaashuu khaas ku yahay qaarna mushtarak weeyaanoo afcaashii asbaada labadaba wuu galaa halka ayuu noo joogay halkan wuxuu ka bilaabayaa baabkan iyo baabka xiga waa labada baab ee naxwada ugu mufiidsan annagii ajrumigana kusoo sheegnay baabulicraabi iyo baabu macrifati calaamaati alicraab labadaa baab ayuu isku xijisiinayaa ajrumiga siduu u sheegaya si ka faahfaahsan oo ka waadixsan buuna u sheegayaa oo labadan baab xaqoodu si fiican u siiyey marka waxaa loo baahan yahay si fiican in loo dhagaysto si fiicanna loo soo muraajiciyo oo la xifdiyo waxyaabaha uu ka hadlayo baabkan baabulicraabi walbinaa'i awalan ajrumiga baabulicraabi keli ayuu qori jiray walbinaa'i buusan raacinaynin musanifka walbinaa'i buu raaciyey oo baabkan wuxuu kaga hadlayaa icraab iyo bina waxa la yidhaahdo waxa uu ka hadli rabaa waxa weeyaan icraab iyo bina maxaa la yidhaahdaa icraab maxaa la yidhaahdaa bina maxaa la yidhaahdaa labadaa mid walba wuu tacriifini mid walba aqsaamtiisuu sheegi icraab meekuu u qaybsamaa bina meekuu u qaybsamaa mid walba meesha uu galaana wuu sheegi waa saddexdii icraabka baabulicraabi uu kaga soo hadlay ajruumiga ajruumiga baabulicraabi saddex arrimooduu kaga hadlayay soo ma ahayn icraab maxaa la yidhaahdaa meekuu u qaybsamaa xaggee galaa soo ma ahayn saddexdaasoo binahana ah icraab maxaa la yidhaahdaa meekuu u qaybsamaa xagguu galaa iyo bina maxaa la yidhaahdaa meekuu u qaybsamaa binaha xagguu galaa lixda arrimoodu baabka kaga hadli rabaa baab muhime weeyaan marka in si fiican loo fahmo ayaa munaasib ah baabulicraabi icraab ayuu u baab yahay iyo walbinaa'i bina ayuu u baab yahay alicraabu icraab takyiiru awaakhiri ilkelimi kelimada aakhirkeeda isbeddelka ku dhaca ayaa la yidhaahdaa liikhtilaafi alcawaamili kuwa camalfalaya iskhilaafkooda dartiina isla beddelo cawaamishii addaakhilatii gelayay calayhaa kelimada korka geli lafdan xagga ku dhawaaqa iska beddelo aw taqdiiran ama ku qadaridda iska beddelo icraab maxaa la yidhaahdaa meekuu u qaybsamaa xagguu galaa saddexdaa arrimooduu icraab kaga hadli raba soo ma ahan saddexdaa arrimood arrinka hore icraab maxaa la yidhaahdaa saddex arrimood wixii laga helaa icraab la yidhaahdaa awalan isbeddel waa in la helaa isbeddelkaa kelimada dabayaaqadeeda waa inuu galaa isbeddelkaa kelimada dabayaaqadeeda gala caamil kelimada horay ka gala waa inuu keenaa saddexdaa arrimood wixii laga helaa icraab la yidhaahdaa isbeddel waa in la helaa isbeddelba haddii aan la helin icraab lama yidhaahdo icraab meeshaa ma yaallo isbeddel haddii la helo laakiin kelimada aakhirkeeda uusan gelin ee kelimada awalkeeduu galay ama dhexduu ka galay kaana icraab lama yidhaahdo isbeddel waa la helay kelimada aakhirkeeda ayuu galay caamil kelimada horay ka galana muusan beddelkaa keenin kaana icraab lama yidhaahdo ecraab waxaa la yidhahdaa isbeddel waa in la helaa kelimada dabayaaqadeeda waa inuu galaa isbeddelkaa waa inuu keenaa caamil kelimada horay ka galay saddexdaa arrimood wixii laga helaa icraab la yidhaahdaa alicraabu takhyiiru awaakhiri ilkelimi kelimada aakhirkeeda isbeddelka ku dhaca ayaa icraab la yidhaahdaa liikhtilaafi alcawaamili kuwa camalfalaya iskhilaafkooda dartiina uu isla bedelo aakhirka cawaamishii addaakhilati gelayay calayhaa kelimada kor ka gelayay lafdan aw taqdiiran musanifkaa keeni doonaa lafdan aw taqdiiran waxa loo wado wa aqsaamuhu icraabka qeebyaalihii arbacatun afar wey icraab maxaa la yidhaahdaa waa ka soo baxnay meequu u qeybsamaa weeye afar ayuu u qeybsamaa rafca iyo nasba khafda iyo jasm waa afartii ajrumiga wa aqsaamuhu icraabka qeybihii arbacatun afar weeye rafcun wa nasbun wa khafdun wa jasmun rafcun rafca dammatun wamaa naaba canha ayaa rafca la yidhaahdaa wa nasbun nasba fatxatun wamaa naaba canha wa khafdun khafda kasratun wamaa naaba canha wa jasmun iyo jasma sukuunun wamaa naaba canhu weeye rafcun wa nasbun wa khafdun khafdo magac kalena waa leeyahay jarun saxiix weeye khafdun kuufiyiin niman la yidhaahdaa isticmaala jarunna basriyiin baa isticmaala isku wax bayna u wadaan asalkii iyo meesha laga soo qaatay ayaa waxoogaa kala bedelan laakiin isku wax unbay u jeedaan falil asmaa'i asmaada ayuu u sugnaaday min daalika afartaa xaggooda ayuu uga sugnaaday alrafcu rafca iyo waalnasbu nasba iyo waalkhafdu khafda walaa jasma wax jasma la yidhaahdaa fiiha asmaada kuma sugna hee afartan maxay xaggay galaan arrinkaasuu rabaa inuu ka jawaabo afartani waxay galaan ficli mudaaric iyo ismi bes ah xarafoo dhan lama icraabo ficliga saddex qayb ayuu u qaybsamayey maadi iyo amar lama icraabo mudaarica iyo asmaada qaar ka mid ah ayaa la icraabaa waayahay asmaadaa la icraabaya iyo mudaarica afartan icraabee rafca iyo nasbe khafda iyo jasme sidee u kala leeyihiin laba way isla leeyihiinoo rafcun iyo nasbun way isla leeyihiin ficli waa la rafciyaa waana la nasbiyaa ficil mudaaric isbi waa la rafciyaa waana la nasbiyaa labana way kala leeyihiinoo khafda iyo jasma oo khafda ismiguu goonni u yahay jasmana ficliguu goonni u yahay intaasuu soo wadaa falil asmaa'i asmaa ayuu u sugnaaday min daalika afartaa xaggooda ayuu uga sugnaaday alrafcu rafca iyo waalnasbu nasba iyo waalkhafdu khafda walaa jasma wax jasma la yidhaahda fiiha asmaada kuma sugna ismi lama jasmiyo walil afcaali afcaal ayuu u sugnaaday min daalika afartaa xaggooda ayuu uga sugnaaday alrafcu rafca iyo waalnasbu nasba iyo waaljasmu jasma walaa khafda wax khafda la yidhaahda fiiha afcaal kuma sugna walaa khafda fiiha afcaal khafda kuma sugno ficli lama khafdiyo wاlbinaau luzuumu aakhiri اlkelimati xarakatan aw sukuunan wuxuu ka soo baxay icraab maxaa la yidhaahdaa icraab meekuu u qaybsamaa icraab xaggee gala saddexdaa arrimood ayuu kuu soo sheegay waayahay saddexdaa saddex lamiduu jasmaha ka sheegi rabaa jasme maxaa la yidhaahda waxaan u jeedaa bina bina maxaa la yidhaahdaa bina meekuu u qaybsamaa bina xagguu galaa saddexdaasuu rabaa inuu sheego binaha ka sheego bina maxaa la yidhaahdaa bina waxaa la yidhaahdaa kelimada dabayaaqadeeda oon isbeddel uusan ku dhicin kelimada dabayaaqadeeda inuusan isbeddel ku dhicinee hal si un ay laasimto hal xarakaa saaran weligii ama hal sukuun ayaa saaran kelimadaa mebni weeye mucrab ma aha marba isbeddel haddayan samaynaynin walbinaau bina luzuumu aakhiriilkelimati kelimada dabayaaqadeeda laazimidii ayaa la yidhaahdaa xarakatan xaraka ay laasimto ow sukuunan ama sukuun ay laasimto naxwu man iyo wa kam waa sida man iyo kam man iyo kam labadaa miihaal miyuu qore muxuu qore haaulaai ma qore ya saxiix naxwu haaulaai baa fiican aw sukuuna naxw kan hoosta xataa kama qorin waayahay naxwu haaulaa'i waman wakam haaulaa'i kasray laazimi kasrahaana weligii iska bedeli maayo caamil kasta haddaad u keento jaaa haaulaa'i haaulaa'ida waa faacil kasraa saaran iskama bedelayso inna haaulaa'i inna inna haaulaa'i yuxibbuna alcaajila ay qur-aan somahan inna haaulaa'i innada ismigeedi weeyaan isla markaa nasbo la saarayaa ma jira waa kasrisan yahay inna haaulaa'i marartu bi haaulaa'i weligiibaa caamil kasta u keena haaulaa'i kasraa saaran kasruusan iska bedelaynin marba hadduu kasro laazimayo haaulaa'i mebni weeye mucrab ma aha wa man wa kam man iyo kamna waa lamidoo weligood sukuunkaa iskama bedelayaan manna sukuun ayaa weligii aakhirkii saaran nuunta dusheeda kamna miimka dushii ayaa sukuun saaran yahay weligii weligoodna iska bedeli maayaan haddaba kelimada aakhirkeeda isbeddel usan ku dhacaynin ee xarako laazimaya sida haaulaa'i ama sukuun laazimaya sida man iyo kam mabni weeye kelimada sida ayuu u jeedaa wاlbinaau luzuumu aakhiri اlkelimati xarakatan aw sukuuna naxwu haaulaa'i waman wakam wa anwaacuhu arbacatu damu wafadxu wakasru wasukuunu waayahay binaha saddex arrimood ayuu ka hadli lahaa saddexdaasi waxay ahaayeen bina maxaa la yidhaahdaa meekuu u qaybsamaa xaggee gala bina maxaa la yidhaahdaa wuu ka soo baxay luzuumu aakhiri اlkelimati xarakatan aw sukuuna bina meekuu u qaybsamaa afar qayb ayuu u qaybsamaa afarta qeybee ugu qaybsama waa damun fadxun kasrun sukuunun afarta ayuu u qaybsamaa icraabka ee usuululicraab iyo nuwaabulicraab wax la yidhahdaan baran doonnaa usuululicraab ismiga la rafcinaya ama ficliga la rafcinaya dammatun in lagu rafciyaa la yaqaana kan la nasbinayana fatxatun kan la jarayana kasratun soo ma ahayn qolyahan unbaa ta'da ka dayni ta'da haddii aad ka dayso aqsaabulbinay noqonayaan damun fadxun kasrun sukuunun qolyahanoon ta la gelinin waxaa loo yaqaanaa aqsaamu licraab aqsaamulbinaan ujeedaa aqsaamulbina iyo anwaaculbina iyo alqaabulbina waxa loo dhan waa isku wada macno isku wax baa loo jeedaa sida aqsaamulicraabi baa rafcu nasbun aan ugu soo qaadannay aqsaamulbinana afar weeyeoo damun fadxun kasrun sukuunun weeye sidaa u garo wa anwaacuhu icraabka qeybihiisa iyo noocyaalihii binahan u jeedaa qeybihii iyo noocyaalihii arbacatun afar wey damun oo ta'da laga daayey wa fadxun wa kasrun iyo wa sukuunun waa yahay halkaa waxaan barannay icraab maxaa la yidhaahdaa iyo icraab meekuu u qaybsa icraab meekuu u qaybsamaa iyo xaggee galaa saddexdaa arrimood waan barannay waxaa kaloon soo barannay bina maxaa la yidhaahdaa bina meekuu u qaybsamaa labadaana waan barannay bina maxaa la yidhaahdaa luzuumu aakhiriilkelimati xarakatan aw sukuunan meekuu u qaybsamaa afar qayb ayuu u qaybsamaayo damun fadxun kasrun sukuunun waxaa noo dhiman xaggee galaa ayaa noo dhiman bina bina wuxuu galaa xarafoo dhan waa wada mebni xaraf waa la binayaa xaraf mucrabe ma jira xarafoo dhan mebni waayoo binaa gelaya asmaada qayb ka mid ee mebni weeye afcaasha qayb ka midena waa mebni yacnii ismi iyo ficli iyo xaraf saddexdaba binaha waa galaa xaraf maba qaybsamayo dhammaantii waa wada mebni asmaa iyo afcaalna way qaybsamayaanoo qaarna waa mucrab qaarna mebni weeye sidaa intaasu soo wadaa asmaada la icraabayo ama afcaasha afcaasha la icraabayo afcaasha la icraaba waa ficil mudaaric oo keliah asmaada la icraabayana qaar baa la qaarna mebni weeye haddaba asmaada in la icraabo iyo in la bineeyo labadaba way dhacdaa ismi waa mucrabna wuu noqdaa mebnina wuu noqdaa miithaalaan ku siiyo jaءa zaydun ra'aytu zaydan marartu bizaydin zayd waa mucrab waayo dabayaaqadii isbeddelaa ku dhicahaya caamil horey ka galaana isbeddelka keenihay waa mucrab darabtu ta'daasi mebni weeye waa damiiroo weliga damaha iskama beddelayso haddaba ismigu qaybna waa mucrab qaybna waa mebni soo ma aha midkee asal u leeyahay ismiga in la icraabo iyo in la bineeyo midkuu asal u leeyahay ficliga sidoo kale qeyb waa la icraabaa qeybna waa la bineeyaa midkuu asal u leeyahay ma icraabku asal u leeyahay ma binuhu asal u leeyahay xaraf dhammaantii waa wada mabiba asagu arrimahaasuu rabaa inuu kuu sheego oo asmaa iyo afcaal iyo xuruuf saddexda binaha wuu galaaye laakiin asal ahaan bine iyo icraab sidee u kala leeyihiin intaasuu rabaa inuu sheego walismu ismigii darbaani laba qayb weeye mucrabun mid la icraabayo wahuwa kan la icraabaya alaslu asal ah wahuwa kan la icraabayo maakii weeye tagayara wuu isbedelaya aakhiruhu aakhirkii ayaa isbedelay bisababilcawaamili kuwa camalfalaya sababkooda ayuu isu bedelay cawaamishii addaakhilati gelayey calayhi korkii gelayey imaa lafdanka zaydin wa camrin wa imaa taqdiira naxwi muusa waalfata ismiga labuu u qaybsamaayo mucrab iyo mebni buu u qaybsamaa mebniga ha ii dambeeyee mucrab awalan ismiga icraab iyo bina wuxuu asal u leeyahay icraab ismiga icraab ayuu asal u leeyahay binaha asal uma lehee farca buu ku yahay binaha asal uma laha ismiga farca buu ku yahay sidaa macnaheeda waxa weeye ismi la icraabaya haddii aad aragto ma weydiin kartid ismigan maxaa loo icraabay jaaa zaydun zayd mucrab weeye lima ucriba maxaa loo icraabay ma dhihi kartid maxaa dhacay waa asalkii hee nin soomaaliya oo dhulka soomaaliya jooga haddaad aragto adi meeshan maxaa ku keenay ma dhihi karaysid maxaa dhacay he waa dhulkiisi ruux ree kenya oo kenya joogo haddaad aragto adi meeshaan maxaa hee waa dhulkiisi amaa koo caddaanoo meeshan joogo haddaad aragto hee adi meeshan maxaa ku keenaad leedahay meesha waa maraykan iyo meel baasaad u dhalatay maxaa halka ku keen marka waxaan asal buu u leeyahay waa shay aan la weydiin karin meesha uu joogo waa yahay ismiga in la ismi mucrabe haddii aad aragto maxaa loo icraabay ma weydiin kartid waayo asal buu u leeyahay ismi mebninimada farca buu ku yahay asal umaaha mar hadduusan asal u ahay waad weydiini ismi mebni ah haddii aad aragto lima buni aad leedahay ismigan maxaa loo bineeyey ismi sida aan ognahay icraab buu asal u leeyahay in la bineeyaana wax la yaqaana ma aha in la bineeya maxaa keenaad leedahay ismigan sabab baa keena sababkana waan ishaari doonnaa in sha allahu tacaala intaasuu kuu soo wadaa walismu darbaani mucrabun mid la icraabayo wahuwa kan la icraabaya alaslu asala wahuwa kaa la icraabaya maakii weeye tagayara wuu isbedelay aakhiruhu aakhirkii ayaa isbedelay bisababilcawaamili kuwa camalfalayo sababkii ayuu isu bedelay cawaamishii addaakhilati galay calayhi dushii galay imaa lafdan xagga lafdi wuu iska bedeley lafdi iyo taqdiir ayuu iska bedelay waxaa mar dambaan qaadan doona baab dhanuu ku keeni doona insha allah ka zaydin wa camrin wa imaa taqdiiran ama taqdiir ayuu iska bedelay naxwi muusa waalfata wa mabniyun midna waa la binaynayaayoo qaybkii labaad weeye wa huwa mebniga alfarcu farac weeye ismi in la bineeya farac weeye asal ma aha mar farac weeye haddii lagu yidhaahdo ismi mebni ah haddii aad keento waa lagu weydiini sababka loo bineeyey muxuu yahay su-aashaasaa ku hortaala wahuwa alfarcu wahuwa ismiga la binaynayo maa ismi weeye laa yataghayaru uusan isbedelaynin aakhiruhu aakhirkii isbedeli maayo bisababilcawaamili kuwa camalfala sababkooda iskuma bedelayo cawaamishii addaakhilati gelayey calayhi korkii gelayey ee cawaamil gashay ismiga ayan bedeli karin ismigaasaa mebni la yidhaahdaa lix qayb ayuuna u qaybsamayaa lixdii buu rabaa inuu tiriyo kalmudmaraati wa asmaa'i اshardi wa asmaa'i اlistifhaam wa asmaa'i اlishaara wa asmaa'i اlafcaal wa asmaa'i اlmawsuulaat lixdaa qayb ayaa la bineeyaa asmaada asmaa kaloo la bineeya way jiraan laakiin asal ahaan lixdanaa la bineeya qolyaha kale waagii hore mucrab bay ahaan jireene mar dambey mebni noqdaan ee ismiga weligiiba mebni ahaan jirayoo isagoo mucraba aan weligiiba la arag lixdan ismi weeye asmaaulmudmaraat damiir oo dhan kalmudmaraat damiir oo dhan waa wada mebni damiir mucrabe ma jiro wa asmaa'i shardi asmaa'u shardi juska danbaan ku qaadan doonnaa insha allahu tacaala waa asmaada labada ficli jasmiya adawaadka labada ficli jasmiya qayb ayaa xuruufa in iyo idmaa labadaa xaraf bay ahaayeen inta kale waa wada asmaa sagaal weeye inta kale sagaalkaa asmaada ah sagaalkuba waa mebni ayun marka laga reebo ayunaa mucraba inta kale waa mebni iyaguna sabab baa loo binaya asmaau sharti baa la yidhaahdaa waa asmaaulistifhaam asmaada wax la isku weydiiyo asmaaul-istifaam kow iyo toban wey kow iyo tobankan laba ayaguna xarafa oo hamze iyo hal ayaa xarafa sagaalka kale waa asmaa sagaalka asmaada ee ayun mooye inta kale ayaguna ma- waa mabni asmaaulistifaam asmaada wax la isku weydiiyo wey waa asmaaul-ishaarati ismulishaaro o dhan waa wada mebni asna waan mari doonaa haadaa iyo haadihi iyo haaulaa iyo waxyaabahaas weeye waa wada mebni waa asmaaulafcaal asmaaulafcaalna asna waan mari doonaayo insha allahu tacaala markeeda sah iyo mah iyo wax lamida weeye hayhaate iyo iyaguna mebni wey waa asmaailmawsuulaat asmaaulmawsuulaad oo dhan iyaguna waa wada mebni alladii iyo allatii iyo qolyahan weeyaane waa wada mebni waayahay lixdaa ismi ayaa asal ahaan loo bineeyaa ismiga in la bineeyo farac buu ku yahay asalku maaha lix ismi ayaa weligood iyagoo mebni ee la arkaa oon marnaba mucrab noqonin lixdaa ismina waa qoladan uu kuu sheegay musanifka oo mudmaraadka uu ka bilaabayo ismu shardi iyo ismuulistifhaam iyo waxyaabaha uu tiriyey lixdaa ismi waa la bineeyey maxaa loo bineeyaa waxaa loo bineeyaa hal cillo ismi haddii la binaynaya hal sabab ayaa bina u keenaa oo keliya sababkaas sabab aan ahayn ismi looma bineeyo sababkaana waxa weeye ismigaa wuxuu u ekaaday xaraf ismi mebni ah haddii aad aragto ismigaan mebniga ah wuxuu shabbahay xaraf xaraf markuu shabbaho oo keli ah ayuu ismiga mebni noqoni hadduusan xaraf shabbihin weligii mebni ma noqonayo oo waa yahay xaraf sidee u shabbahayaa mar dambaan ogaan doonnaa insha allahu tacaala sida uu u shabbahayo laakiin waxaad ku dhegtaa ismi mebni oo dhan sabab kaloo loo bineeyaa ma jiro keli a waxaa loo bineeyaa shabbihid xaraf uu shabbahay halkaa waxaad garatay ismiga mucrab iyo mebninimo mucrab buu asal u leeyahay ismiga la icraabayana ma weydiin kartid lima ucraba ma dhihi kartid binaha farca buu ku yahay ismiga la binaynayo farac weeye binaha mar hadduu farac yahayna waad weydiini lima buniyaad leedahay maxaa loo bineeyey su-aashaa lagu weydiiyeyoo lima buniya ah hal jawaab bay leedahay jawaabtaana waxa weeyaan limushaabahatihi alxarfa ismiganaa xaraf shabbahay shabbihidda xaraf uu shabbahay darteedaa loo bineeyey xaggee ka shabbaha lagu weydiinaa marka meesha uu ka shabbahay waa intee meeshaasaa tafsiir u baahan markeeda insha allahu tacala ayaan qaadan doonaa fa minhu maa yubnaa cala asukuuni ee ismiga la binaynayo qaar fatxaa lagu binayni qaar kasraa lagu binayni qaar dammaa lagu binayni qaar sukuunaa lagu bineeya intaasuu soo wada waxsaa usii dhib badan maaha fa minhu ismiga la binaynaya ayuu ka mid yahay maa qeyb yubnaa lagu binaynaya cala sukuuni sukuun lagu binaynayo naxwu kam wa minhu waxaa ka mida maa qeyb yubnaa lagu binaynaya cala alfatxi fatxa lagu binaynayo naxwu ka ayna sida ayna oo kale wa minhu waxaa ka mid ah ismiga la binaynayo maa qeyb yubnaa la binaynayo cala alkasri kasra lagu binaynayo ka amsi shalay wey wa minhu waxaa ka mid ah maa qeyb yubnaa lagu binaynayo cala adammi dama lagu binaynayo ka xayu yacnii ismiga mebninimo farac buu ku yahay marka hore farac ha ku ahaadee ismi in la bineeyo waxaa sababa oo keliya shabbihid xaraf uu shabbahay ismigaa la binaynayana damme iyo kasre iyo fatxa iyo sukuunba waa lagu bineeyaa waa intaa un macno weyn oo kale kuma sii jiro walaslu sida asalka ah filmabniyi mebni u asale an yubnaa cala sukuun sukuun waa in lagu bineeyaa mas'ale guud buu kuu sheegay qaacido caam ahaanayd qaacidadaa waxa weeye sideedaba wax la binaynayo kelimo la binaynayo kelimadaa ismi ha noqoto ficli ha noqoto xaraf ha noqoto